Shirweynaha lixaad ee deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Puntland oo sanadkiiba mar la qabto ayaa laga daahfuray magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland. Madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi ayaa furay shirkan oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Deegaanka, Daaqa iyo Isbeddelka Cimilada ee maamulka Puntland. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Deegaanka Puntland, Shaafici Maxamuud, ayaa ugu horeyn waxa uu faahfaahin ka bixiyay shirkan iyo waxyaabaha looga hadlayo.
Halkan waxaa inooga furmay haddii la haydmo shirweynihii deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo wasaaraddu halkii sanaba ay mar qabato ee kaasoo baahiyaha markaa taagan ee ajendaha lagu beysgareeyo oo lagu sal- ee, lagu saleeyo maanta ee ajendaheenna ugu weyn wuxuu noqonayaa ee sidii loogu heli lahaa dhaqaale ama fan isbeddelka cimilada ee aad ogtihiin sida uu u saameeyey ee ee deegaankeenna oo dhibaato weyn ku hayo oo aan u malaynayo qof kasta oo reer Puntland maanta inuu ka dheragsan yahay ee dhibaatada ka jirta deegaanka oo aan nina looga sheekaynin ee wasaaradda deegaanku waxay muddooyinkii u dambeeyey ku howlanayd si ee gudaha iyo iyo bannaanka ilaa heer degmo ilaa heer tuulo loo gaadhsiin lahaa ee fariimaha wacyigelinta oo aan u malaynayo in badan oo idinka mid inaad ka dhegaysateen tiviyada iyo idaacadaha oo weli socota Maxamed Cabdiraxmaan Faroole, wasiirka wasaaradda deegaanka, daaqa iyo isbeddelka cimilada ee Puntland ayaa dhankiisa goobta ka hadlay. Waxa uu sheegay shirweynahan inuu muhiim u yahay fahamka iyo xalka caqabadaha sii kordhaya ee ay horseeday isbeddelka cimiladu.
tan iyo markii aan xilka eh, la wareegay anugu gaar ahaan march 2024 wasaaradda i- isbeddelka cimilada daaqa iyo waxay eh, xoogga saartay inaan hirgelinno eh, howl muhiimka ah oo ku saabsan ilaalinta iyo horumarinta deegaanka waxaan ku guulaysanay in shuruuc hore u jirtay aan fulinno sida loogu dhaqmi lahaa aan ka shaqayno oo ay ka mid yihiin xeerka ilaalinta iyo maaraynta deegaanka oo hadda xildhibaanku sheegayay iyo xeerka daraasadda saamaynta deegaanka iyo bulshada Eh, fulinta shuruucdan ayaa markii ugu horreysay suurtagelisay in la mamnuuco ama la xoojiyo isticmaalka eh, gaar ahaan waxyaabaha deegaanka yeelaya waxyeelaya ugu horeeya bacaha Eh, eh, loo yareeyo xaalufinta dhirta Eh, in la mamnuuco eh, muxuu ahaa eh, waxyaabaha ka ganacsiga dhuxusha oo aan yarayno iyada laftigeeda aan dadka gaarsiino iyadoo sharciga loo adeegsanayo dadka eh, si toosa ugu xadgudbaya inay eh, dhirta ama waxyeeleeyaan ama ay jiraan Ugu dambeynna madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Ilyas Cusmaan Lugatoor oo shirkan daahfuray ayaa waxa uu ka hadlay doorka ay Puntland ka qaadanayso wax ka qabashada saameynta isbeddelka cimilada.
dowladda puntland waxaa ka go-an wax kastoo lagu horumarinaya ama lagu daryeelaya deegaanka waxaa la fuliyey xeerar dhammaan xeerarka ee u baahnaa deegaanku in lagu ilaaliyo oo kala duwan xeerarkaas oo laga howlgalay in la dhaqangeliyo xeerar waa la sameeyaa inta badan eh, laakiin xeerarkaas oo laga howlgeliyey inay shaqo galaan waxaa kale oo muddadan la dagaalan badan laga galay eh, ugaadha iyo xaalufinta dhirta oo runtii eh, dembiyo badan oo dhacay eh, tallaabooyin laga qaaday dowladdu ciidanka booliska hadda la qoraya ee kunkaa laba boqol oo ka mida waxay noqon doonaan boolis ka shaqeeya environmentka deegaanka oo la shaqeeya wasaaradda deegaanka Shirkan ayaa Puntland waxa ay martigelisaa sanadkiiba mar waana kii lixaad oo diiradda lagu saarayo xal u helidda caqabadaha sii kordhaya ee saameynta isbeddelka cimilada.